الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu mualifka yihi kitaabu اlqada wainamaa yaliihi muslimu dakar mukalafun xurun samiicu du basar yaqdatin cadlun waanaatiqun waan yacrifa axkaama alkitaabi wasunan walugatan walkhulfa maca ijmaaci watuqa lijtihaadi bilanwaaci ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وجه حر حاجزا يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك وأحمد ونصب بواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملال وشبع حر وبرد فرح وهم والقاضي في نافذ نافذ للحكم تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي ولم يجوز تلقين مدع ولا تعيين, ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب شاهدين ذكرين شهد بما حواه خصم حين خصم جحد ومن نساء أدبه فيزجره فإن صر ثانيا يعزره فهو القسمة يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم تضر طالبا للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة وينصب الحكيم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهارا ويشرط اثنان, ويشرط اثنان إذا يقوم وحيث لا تقيم فردا يقسم ilaa waxaynu ka gaarnay insha allahu tacaala ayuu cashirkeennu ku saabsanaan doonaa kitaabkan waa kitaabu ulqadaa iyo xukumka dadkii la kala xukumayo wilaayaadka lagu kala fasliyo khusuumaadka iyo isqabsiga dadka dhex maraayay marna waxay noqotaa wilaayat ulqadaa marna waxay noqotaa in wax la kala fasliyo wilaayaadka kale imaarada iyo maamulka hoos yimaado sida wasaarada iyo waxyaabaha lamidkaa masalada intaa dhammaantood wilaayaadka kale iyo qaduhu waxay ku kala duwan yihiin oo aasaasi u ah qadaha waxaa loo magacaabay ama wax ku kala saaraa oo keliya masaladan sidaasay shariicadu ka qabtaa ee maamul baa raba iyo wasaaraddaa doonaysa siyaasada dowladda iyo maamulka iyo imaarada iyo ururkay ka mid tahay qaduhu ma raaco qaduhu waxaa keliya uu raacaa waxaanay shariicadu qabtaa kitaabka iyo sunnada ama si cad ama si laga soo dhaqaadanayo oo laga soo dhuuxayo ayay sidaa u qabaan waxaa labaada qaduhu kaga duwan yahay muhimmadiisu waxaa weeye sida daahirka sharcigaa inuu khusuumada iyo muranka iyo isqabqabsiga soo afjaro wuxuu kaloo kaga duwan yahay qaduhu wuxuu ka sarreeyaa qadaha sharcigii amarka imaarada iyo amiirku ka sarreeyaa waayo ka amarka imaarada taacadiisu waa taaco amiir xaq ku yeeshay shariicada wuu hoggaansan yahay xaq ku yeeshay qadaha xukunkiisuna wuxuu ka turjumayaa wixii shariicada rabbi ay qabtay walidaalika xukun qadaa ka soo baxay oo ama nas iyo sharci ictimaadsan ama ijtihaad nin muahala uu soo saaray amiir iyo imaaratoona mana jebin karaan sharcan mana hor istaagi karaan oo xataa amiirka iyo amiirulmu'miniin hadduu yahay ayay waajib ku tahay xukunka qadaha inuu u hoggaansamo ama marka maqaamkiisa u yimaado saynu arki doona ha noqdo ama marka xukunku soo baxo uma kala duwanaa ninka raaciga ee madaxda iyo ninka racyadaa xukunka qadaha ku soo baxay ee la jebinayo daliil iyo sharci iyo nas buu khilaafay baa lagu jebiyaaye dowlad iyo maamul iyo madax buu ka hor yimid laguma jebiyo midna waa kaga hooseeyaa qaduhuyo de ninka qaadiga ah imaaro magacowda xilkana u dhiibtu u baahan yahay xilkana way ka qaadi karaan iyadoon xukun uu fuliye la burin baa isaga xilka iyo mas-uuliyadda laga qaadi karaa ama waxyaabaha qadaayaadka uu xukumayo gelayo baa la xadidi karaa arrimaha qoyskaad gaar u tahay arrimaha dhaqaalahaad ku eg tahay arrimaha dhiiggaad ku eg tahay masaaxo waa loo xadayn karaa wilaayadan marka loo dhiibayo saaxadii xukunka uu soo saarase lama jburin karo lagamana hor iman karo haddii aan lagu haysanin sidaad u soo saartay shariicada sax kuma aha haddaan lagu haysanin xukunka si kale laguma jebin karo diidadiisu waa wixii sharcigu qabay oo la diiday weeye qof muslimana uma banaana waa masaa'ilka waxay ka mid tahay qaduhu furuud acyaan furuudulkifaayaha ah oo ummadda looga baahan yahay cid xilkaa qabata hawshaana u istaagta dhinacana wuxuu kala mid yahay wilaayaadka fardu kifaayaha buu kala mid yahayo qofku wuu tacayuni karaa keligii haddii uu yahay qofka u suubadee qaban kara waajib mutacayin oo cayni abay ku noqon fulintiisana rabbi buu ugu dhowaan diidadiisana dembi iyo macsiyu ku dhici oo ma aha mararka qaarkood waxaad mujtamaca ixsaan ugu samaynaysee waa waajib ilaahay ku saaray ood gudanaysa wey haddii haddaba qof isaga aan ahayn oo xilkii qaban kara ama qadiyii xukumi karoo ahal u alla waayo masaladaa waxay ka shabahdaa masaa'ilkii furuudulkifaayaadka cid mucayana keliya ku soo fakatay ee duruuftaa darteed fardi cayni ay isu badalaysay xaqiisa qofkaa marka la eego haddii kalena dadkaa wuula siman yahay ee kaleeto qof ka mid a hadduu qabtay xilka uu ka dhacayo masalada qaduhu oo masaa'ilka shariicada wilaayaadka khatartaa weeye dhowr mas'alaba qaduhu khatar buu yahay marka koowaad waxa aada xukumaysaay waa khusuumaad bini aadam dhex maraya bini aadamkuna marna si wanaag iyo is-aamin iyo aayar ay ku wada heshiiyaan markay isqabsadaanna isxagxagad bay noqotaa quluubta ilaahay baa daalacdoo ninka qaadigii ma daaracan karo laakiin keliya wuxuu eegayaa daahirka xujada ay isugula yimaadeen been baa ku jiri karta wax isdabamaris baa ku jiri kara markhaatigaa beenaala noqon kara xaajadii siday ahayd inaadan u sawiranin baa dhici karta sidii waxaad noqon kartaa faqiir loo masala xumeeyey qalad buu fatwoodaa baad noqon kartaa walidaalika nabigu ka afeeftay arrintaasoo kale sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuu yidhi innakum takhtasimuuna ilaya idinkoo ishaystaan ii imanaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatihi min bacdin qaarkiin qaarka kale xujada waa ka cadaysan ogyahay waana ka afmaalsan yahay ereyga waa ka dhihi ogyahay waa ka dood badan yahay fa aqdii binaxwi mima asmac sida aan idiin maqlay baan idiin kala xukumay qofkii xaqa wuxuusan lahayn isagaa isagaan u xukumaayey gobol naaraan u geeyo ama ha qaata ama ha daayo marka xukumkani waad qaldami kartaa waxaad ku qaldamaysa dimaaye dhiig baa ka mida cirdi iyo sharaf dadeed baa ka mida maal iyo xoolo iyo hanti dad baa ka mida waxyaabihii shareicada dadka macsuumka asaasiga muqadasaadka u ahaa baad kala xukumaysaa maalkii la yidhi qofkii wax yar qof ka goostaay taa ka dhuwa ka qaataay toddobada allaa qiyaamada loo suri baa taakiya ka badan xukumaysaa xukunkaaga qalab buu noqon karaa dad muslim oo qofka muslimka ilaahay uu yihi maa taradadtu fii shayin taradudii fii qabdi nafsi mumini qof mumina nafta inaan ka qaadasaan uga taradudo wax kale ugama taradudo yakrahu lmowta wa ana akrahu musaa'ata dhimashaduu necab yahay anna waxaa xumaynayaan nacbay buu ilahi subxana wa tacaala baa laga yaabaa qoorta hala jar inaad go-amiso xukunkaagaasi qalab buu noqon karaa wade aayad iyo xadiid iyo waxyi ma aha waxaad ku salaysaa qaldanaan kara ama adaa masalada qalad u fahmi kara cirdi dad oo guur iyo reer isu bannaan iyo dadaan isu bannaanayn iyo cidda sharaftiisu caadil miyaa iyo faasiq miyaa waad xukumaysaa oo qof waxaa laga yaabaa dhowrsoon inaad faasiqnimo u xukunto weligiiba markhaatiya aan laga aqbalino intay ifka ku nooliya xukunkaagaasi ka hari waayo inaad qofkan zaani ku xukuntaa laga yaaba oo ciddii qadaf ku samaysay weligii aan xadulqadaf laga fulin masaladaad gelayso furuuj baad xukumaysaayo waa xaaraan baad leedahay laba isu xalaal ay dhici karto laba kale xaaraan ana xalaal inay isu yihiin oo gogol waa baab cirdi gogoleed oo nin iyo naag wada nool isu badnaysay xukuntay baa dhici karta amwaashii dadka xoolahoodii dimaadoodii cirdigoodii diyaanaadkoodii baad xukumaysaa oo nin baa bayinaad iyo shahaadaad iyo wax la soo ururiyey inuu ninkani zandaqa ku dhacay oo dhiiggiisu xalaal yahay baad xukumaysaa diyaanadiisana aan muslimiinta lala aasin janaasada lagu tukan baad xukumaysaa marka wax sahlan maaha waxaa laga yaabaa ninkaad saa ku xukuntay qof muumina inuu yahay ninkaan dhiiggiisa hala dilo aad tiri xad iyo waxaa loo dilo inuu macsuumu dam yahay baa dhici karta haddee qof muslimoo dhiiggiisa daadisay xaqdarana lagu daadiyey diintiisii la xukumoo xaqdara lagu xukumay cirdigiisii la xukumoo xaqdara lagu xukumay maalkiisii la xukumoo xaqdara lagu xukumay baa laga yaabaa maalin kastaba goobjoog inaad u ahaato adigana go-aanka aada fuliso walidaalika qofka xaakimkii meel gebi uu taagan yahay labada daarood naar iyo jannabu yuu u dhexeeyaa qadiyad kastood gelayso waxaad taagan tahay meel gebi oo liiqliiqatooda ku taagnaanaynin ama naar baad ku dhici ama jannaad kaga dhici labadaasaad u dhexaysaa saa darteed waa mas-uuliyad qof kasta oo diintiisa u baqaya uu ka carara wey walidaalika salafkii xilligoodii ninkii qaadi buu noqday gaar ahaan hadday imaaraadka iyo duwalka joogeed ka hoos shaqaynaysaay imaaraatuljawri ay yihiin imaaraadkii cadliga ahaana bacda alkhulafaa'i aad bay u yarayd wax muslimiinta soo mara duwal iyo imaaraad caadila aad bay u yaraayeen zamankanaan joognana imaara iyo dowla caadila intaan ogahay kuma ogi dunida imaara iyo dowla caadila midna kuma ogi dunida intaan ogahay waxaa jiraay waa imaaraata hadday jiraanba waa imaaraatu dulmi waljawri wey inaad ka hoos shaqaysaay salafka xilligoodii ninkii qadaha qabtaay salaanta lagala leexan jiray lama salaami jirin rag badan oo ruwaad ahaabaa qad ay qabteen axaadiistoodii looga tegey mowduucan qaduhu marka oo mawduucaad khatar ah intaa waxaa kuu dheer waxaan dadkan ishaystaay abiicad bini aadan baad leedahayoo adiga banaankaa ku soo mar laba isdiriraysa mid un baad niyadda kala safanta laba kooxoodoo balooli dheeraya soo ageystaag telefishinka midna ma taqaanid markaad saa u aragto qolon baa taageera isaga tahay nin baa la yidhi laba dibi hadday isdiriraan keed jeceshahay u adkaada ka xaggayga soo jira bu maxaa sababa bilaaba haddii la cayriyey dardar buuri anig intii la soo cayriyo masaalix baa markaa geli qaraabadaa iyo dad kalaa isqaban ninbaad waxoogay isku dhacsan tihiin ama wax kaa soo gaaro wax ka tirsanaysay dad isqaban dadkan la xukumayaa layn meel kaa soo geli duruuf iyo adduunyaa jirtay amay kugu taagan tahay baa laga yaabaa labadiisaysta qayb ka mid inay kaaga ridaan marka dambe inay kula dheeraato waxoogay shaah iyo laaluush yimaadaan dhici karta inaad labada qola mid ka cabsato ama maamul kaa sarreeya haddaad waxsaa u xukunto xoogay cabsi a jirto oo qiilda yimaadaan dhici karta duruuf badan oo bashari ah kula soo xiriiraysa walidaalika qadihii inaad caadil ka noqoto muahalna u tahay waa laba sifoo casiiz awey aad u yar qofkii inuu cadaaladii laazimo masales adag wey qofki ilaahay u fududeeya maahane masalo sahlanna maaha inaad xaaladii aada caadil ka noqoto waxaa kuu dheer mas'aladii maalin kastaba qadaa waxaa u soo mara aqrabu lmasaa'il baa soo mara masaa'ilka ku soo marayana oo masaa'il laysaystoo laqdaba iyo mardaba iyo wax isdabamaris iyo wax isdhaafdhaafin badan wey walidaalika masaa'ilkii lafteeda inaad kala saarto ood masaa'ilkii fahamto oo aada dhuuxdo oo aada wakti badan ku bixisana oo masaa'il casiiza wey qoon badan bay u baahan tahay wakti badan bay u baahan tahay adigoo mashquulsan oo taadii la ciirsan oo duruufahaagii iyo furuudul acyaankii meelaad geysana oo wakti aad ku baadhoo badan aan haynin baa haddana hawlihii deg deg yihiinoo culays iyo bareeshar lagu saari marka waxaa weeye iska qulaaqulya raacayo mindida raaci markaad tiraahdo adigana hede jawaano naarun baad gurubsanaysaa wax sahlan maaha marka masaa'ilka qaduhu wax ummadii ka maarantana maaha ninkii galaay nin meel sahlan galayna maaha saa darteed buu nabigu ala slam waa kii yidhi alqudaatu alaaatun marka wax xukuma waa saddex ifnaani fi nnaari waaxidun fi ljanna boqolkiiba toddobaatan iyo shanna naar bay gelayaan waxaan leeyahay boqolkiiba toddobaatanna naar bay gelayaan ama lixdan iyo lix dhibic lix boqolkiiba hal saddex meelood meelna jannay ka gelayaan intaa qudaadaa wax xukumaysa ee axkaam shariica u taagan waxay xukumayaan waxay natiijo ka dhaxlayaan xukunkay xukumayaan waxay ka dhaxlayaan saddex meelood laba naar bay ku gelayaan saddex meelood meelna jannay ku gelayaan aduu hadaad xukuntida oo qaadi aada noqotide yaa kuu damaanaad qaaday saddex meelood meelkiina noqon waxay u badan tahay adigii laftaada isqaymiyo waxaa laga yaabaa waxaad xukumaysa saddex meelood laba naar inaad ku gasho markaad u rontay saddex meelood meelaad janna ku gasho hadi mar haddii miisaan iyo nisbabi ama basantage la yidhaahdo tayar aduu isma raacin kartid naftaadana ma taskiyin kartid waxaad cabsigun ka qabtaa inta badan khawfka haalibka ah rajaheeda macnaa khawfkeeda waxaa lagu tilmaamayaa khawfuhaa baa ka badan rajaha jannadaad ku gasha ka qabta walidaalika qofku hadduu helayo cid qadihii ka wareejisa iyo meeluu isaga riixo iyo ciduu kaga siibto iyo ciduu isleeyahay aleelahay waajibkii caynigaha way kaa riri ma habboon inaad ku degdegto inaad ka siibato inaad ka baxsato inaad ka ka warwareegto inaad ka cudur daarato xataa hadday magaaladii inaad uga qaxda kugu qasabto inaad magaaladii iyo deegaanka uga buurtaaye wax ku habboon weeye qofka muslimkaa diyaanadiisa si u badbaadiyo laakiin dee farducaynkugu noqotaay dee farducaynad ka cararkeedu iyadoo lafteedaa dembi kalaa marka masaa'il ulqadaa waa masaa'il baahidii ummadduna ayna ka maar min hal maalin kama maaranto qofkii galayna asaaska labadaa sifaa u ah inuu aqoonteedii iyo ahaliyadeedii leeyahay iyo insaafkeedii iyo cadaaladeedii inuu samaynayo labadaasa asaas u ah labada cadaaladda iyo aqoontuna waa laba fanni oo casiizoo aada u yar xilliga aynu joogno masaa'ilka qaduuna masaa'il mucaqad oo dhib badan weeye walidaalika masaa'ilkan saddexda naarta gelaysaa labada naarta gelaysa mid waa midaan aqoontii lahayn ama niyad fiicnaado ama ha niyad xumaado nimaan aqoon lahayn oo xugun sharciga garanaynin oo si wax loo kala xukumo aan aqoonin oon masaa'ilkii dhuuxi karini qadaha uu qabtaaye isaga hadal la-aan ahlu naar wey ninkaasi ama ha asiibo ama ha khatao ama ha niyad fiicnaado ama ha niyad xumaado rajulun qadaa calaa jahlin fa huwa fi nnaari marka mas'aladaa inaad ku qamaamo oo marar qaarta waxaa arkaysaa rag qudaad laga dhigay oo qudaada wax xukumaya oo haddii aada fiirisaay xataa sikaaru aalib sagiir oo bilow ah mustawihiisa aan dhannayn waxna waa kala xukumayaan muxuu kala xukumaa waa baatilu qadihii hadda markii dambe saa darteed meel mushaarna lagu qaato dhacdhacna laga hela markuu noqday meel arjina la qorto hebelu iga waasiteena la yidhaahdo la qalqaashado lacagna lagu bixiyay noqotay waayo mas'aladuba diin iyo naarka carar ma ahane biil iyo dhaqaali iyo magac kadoon weeye qofka labaadi waa qof diintii yaqaana laakiin waxyaabo kale ay jiidanayaan waxa jiitanaa wixii bini aadam adduunye u jiidan jiray oo raqbatan iyo rahbatan ah ama cabsi ah ama damac ah bini aadamkuna sidiisaba wuxuu ka samaysan yahay cabsi iyo damac walidaalika aakhiradii la tegayeyna cibaadaadka damac iyo rajaa laga dhigay damac iyo cabsi baa laga dhigay yadcuuna rabbahum khawfan wa amacan waxaana lagu yihi diinta waxaad ahaataa bayna alkhawfi waalrajaai insaankuba abiicadiisaa ku salaysan rajaa iyo khawf labadaas waxaanuu samaynayo ama faa'iiduu ka rajaynayaa ama dhibbuu ka baqaya intaa keliya wey iska samee bini aadamku waxay u yaqaanaan tafkiirkooda iyo caqliga mawaasiintooda inay cabas tahay iyo caqlila-aana de waxan waa inaad ama faa'iido ka doonayso ama dhib kaga cararayso wixii kale waa lacib iyo ciyaar had sharcanna waa sidaas bini aadamkii baad adduunye u joogtaa adduunye intaad u joogtana qofka bini aadamka ah dembi wuxuu u galaa ama raji iyo cabsi khayrna wuxuu uga tagaa raji iyo cabsi nabi aadam ilaahay baa abuuray biyadihi wa nafaka fiihi min ruuxihi markaasuu ibliis intuu soo istaajiyey buu malaa'igtii u sujuudsiiyey ibliis hortiisa ku diiday aadam oo maqlaya buu ibliis dhaartay oo u dhaartay inuu dhuminayo ilaahayna digniin buu ugu daro oo ibliis iska ilaali buuyi kadibna jannadaa la geeyey ibliis waa u yimidoo aamacu walkhawfu buu ka soo galay wuxuu geeri baad ka cabsanaysaaye waxaadan dhimanaynin baan kuu hayaa bini aadam hantiyo xoolo laga raacye meelaad milyuneer noqonna waan kuu hayaa xoola aan kaa dhammaanaynin iyo nolol aan dhammaanaynin baa ku hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla geedii buu cunay waayo waa aadam xaggee joogaa jannaduu joogaa waayo ninka kale waa ibliis ibliis waa kii hortiisa ku dhaartay ilaahayna uga digay wamaca daalika amaca bini aadamku markuu yimaado iyo wuxuu jecel yahay iyo cabsi ay timaado waxyaaba badan buu jiiraa saa darteed ninka labaadi warajulun calima alxaqa falam yaqdi bihi riwaadka fajaara fiihi dulmi buu xukumay isagana fahuwa fi naari labadii sifa nin calima alxaqa faqadaa bihi cadligii iyo cilmigii isku daray ninkaa keliyaa badbaaday haddii aanan labada ahayn iyaaka waalqadaa qadaanka xukumi dad faraha ka qaad ha isugu dhowaanin qadaaha ha qabanin innaga hadda jiif qaadiyada laynoo sameeyey bal mid kamida la fadhiista magaaladay joogaan qaarkood baad dhisho weligii xalaqatu cilmi mama fadhiisanin weligiiba meel fiqi lagu haysho uma fadhiisanin abwaabu nikaax bay qaar akristeen laa aqala walaa akar waana qaadi wax kala xukumaya marka masaa'ilka qaduhuna waa masaa'il dhib badan baahiduna waa baahi adag muhimaduna waa muhimo aada khatar u ah waxaad ku talagashaa meel gebi oo leeqlaqatood ilaa bar walbaba ka dhici baad taagantah ila naari baad u dhici ama ilaljannati baad u dhici haddii cilmigii iyo cadligii aada samaysana waa ila aljannati faaniya haddii aada labadaa midi wax kaasi noqdaanna fa ila naari wey boqolkiiba toddobaatanna naar baa lagu galaa saddex meelood laba marka nin walow muhimaddaasa axkaamteedii iyo shuruudeedii laga hadlayaaye ninkii gelayo ku talagal xadiidkii dacfiga ku jiray waa kii ahaa qofkii qaadi qaqdo qabtae xukun qabtaay faqad dubixa bikayri sikiinin mindi la-aan baa la gowracay nin la gowracay isagoon mindi afle la marinin silac buu u dhintay sooma ninkaasi waa nin silac u dhintay wey silac uma dhina ninkii qadaha qabta markaad qadaha gashana inta laalay intii dan lahayd waad isnacaysaan kii dan lahaay oo dhan col baad noqonaysaan inta daacaddaana dadku kuma badna sadiiqaa wuu yaraan saaxiibkaa wuu yaraan inta wanaag idinka dhaxeeya wuu yaraan rag baad laysay dadkoodii baa jooga dilkaagu waxaa weeye dad buu u banigdo baa banaysan dad baad xoolo ka xukuntay mindidooday soofaysan dad baad haweeniya raari iyo kala xukuntay luuqay kugu wada jiraan gidaar bay kuu taagan yihiin markay de qaduhu colaad weeye hataad cadaalad iyo cadaalad ka samayso madaxdii baad xukumi dowladihii baad la coloobi imaaraadkii baad la coloobi ciidankii baad xukumi ood la coloobi ninkii ciidankaa laguu keeni waad xukumi militarigaad xukumi booliskaad xukumi istirdoon baa intii ummadda u waaweyneyd ee dadka dulmiyeysay oo dhan qabahoodii baa u fadhidaa adi intaa markaa wada xukunto inaad dunyadiisi ku qamaanayso miti adiguna aada waranle cimaamad aad garabka u saaran tahay oo dariiqa maraya tahay de waxaa weye nin adduunyadaadii inaad saa ugu khamaarto cadaalada hadaad samayso waad ku khamaari haddaadan samayninna qolaad ku seexana waad ku khamaari kol waba khamaar baad ku jirtaae cadaalada un kolaba markii meelaha lagugu dilo dariiqyadaan lagu istaago kuwii jannada de-aade ee cadaalada ku dadaalay uu noqo wainamaa yaliihi muslimun dakar wainamaa yaliihi waxaa keli oo qadaha qabta muslimun qof muslima kow dakarun oo rag ah mukallafun qaangaar caqlile ah xurun xoran addoon ahayn samiicun wax maqloon dhagool ahayn duu basarin wax arkoon indhool ahayn duu yaqdatin nin soo jeeda ahoo baraarugsan oo nin daman aan ahayn oo hadalku dul maro cadlun oo caadil oon faasiq ahayn naatiqun oo hadlo oon ahras aan hadli karin aan ahayn intaas waa sifaadka daatiga ee qofka laga rabo horta waa inuu muslim yahay ilahayna wuxuu yihi walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila gaal ilaahay awood iyo wilaaye muslim uguma samaynin sharcan haddii qaadi gaal laga dhigana dee wilaaya sharciya cala almuslimiina loogu yeelay waxaa kaloo ilaah yidhi waa nooc wilaayaadka ka mid ah qaduuya waaiicu llaha waaiicu rasuula wa ulil mri minkum muslimiinta idin ka mid a gaal ka mid maaha taasi waa qadiyadda koobaad dakarun oo rag ah xadiidka abi bakr ee bukhaari wariyey baa nabigu yihi cala salaam lan yuflixa qowmu wallow amrahum imra'atan ma liibaanaan qola hogaankooda haween u dhiibtay kolla ma liibaanaan naftaa nabigu calayh salaat salaam waa ku cadyahay haddii idaa jaaa nahrullaahi batala nahru macqilin hebel baasaa yidhi iyo kutiri kutaanta iyo walaad faqiiha saa qaba mal cilmu nasbuka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi faqiihi wey nabigaasaa yidhi sal slam waaqica shariicadu ay dumarka ugu talagashana saasay xukumaysaa ninka qaadiga ah waa nin meel qof meel fadhiya wey oo faasiq iyo faajir kastaa u iman oo inta badanaa qadaha u timaadaay waa in musuq maasuq iyo fujuur iyo mardaba aan laba dhinacyada qaarkood ka madhnayn wey dadka isula yimid raggiibaa wala iman waa la murmi qofkii waa inuu kala celiyaa waa inuu kan la murmaa waa inuu kan canaantaa waa inuu kan u hanjabaa haweenkiina safri baa lagu ogaa waqarna fii buyuutikunna la yidhi falaa takhdacna bilqowli baa la yidhi maqaamkan maqaamkii haweenka sharcigu ugu talagalay ma aha qadar wuxuu keeni qofkii mar inaad gaar ula baxdo oo tidaahdo arrin aada qodqodo haweentii nin gaaru lama bixi karto oo gaar lama tegi karto haddii kale midda kale haweentii waxaxaas hadday tahay idni zawjihaa bay u baahan tahay qaadigii ummaddu sugaysay odaygii qabay baa diiday inay soo baxdahay arrinaha qoon maaha liasbaabin fara badan haweenkii wilaayatulqadaa ma qaban karaan saddex mukallafun waa inuu yahay ninka qaadiga waa nin dad xukumaya oo wilaayo ku leh sabigii iyo majnuunku toodiibaynba xukuminba oo sabigii tiisiibaa la maamulaa majnuunkana isagaa la maamuli nin tiisiiba lagu aamini waayey tii ummadda hogaankeedii iyo maamulkeedii inuu kala xukumaayey meesha kuma jirto xurun baa lamida addoonkii addoonkii isagaa laleeyahay meel baa loo dirsan waana la adeegsan waana la iibin naftiisaba ma maamulo ha iyo mayadeeda ma laha kii ummadda inuu qabtana min baabi owlaa weye isagana iyagana kuwaasoo dhan naftooda haddaybana wilaaye u lahayn cid kale wilaaye uma yeelan karaan saasaa sababta loogu diidaya samiicun waa nin maqlaya inuu yahay oon dhagoo lahayn dadka waa la doodaya dacwad baa la keensanaya nin dhagaa oon waxba maqlaynin see doo u dhagaysanaya kanaa doodiisii gudbisan su-aala inaad ka weydiisa mabaadan maqale maxaad weydiin kanaad jawaabi muxuu ku jawaabay warmaysee lagugu sheegaa isagii haddaad maqli weydey saa darteed qof dhagowloon dhagala oo aan hadalkii maqlaynin oon labadii doodii isku dhagaysanaynin caanateel iyo turjumaad wax kuma xukumi karo walidaalika asalku nin erayga maqlaya waa inuu yahay oo dhaga qaba oo dhagihiisa ku dhagaystay kan kana ku dhagaystay su-aalo weydiiyey jawaabtiina dhegaystay waa inuu noqdaa markhaatiga waa inuu dhegaystaa waxaasoo dhan waxaa samaynka waa samayn karaa markay dhegaysi noqoto qof dhaga qaba wailaa qofka kale qaadi cadaalad qadiyadii si fiican u fahma ma noqon karo duu basarin arag u saaxiiba nin indhaqaba qof indhoola muddaci iyo muddacaa calayhiisa u kala saari hadday say u fadhiyeen kala wareegaan markhaatiga meesha fadhiya yaa jooga ma qof baa jooga mise cajalad baa loo shiday ma kala garanayo qodobkii ma kala garan dadku waa inuu arki karaa qofka oo qofku wejigiisa garan karaa oo qofka markhaatiga uu fiirin karaa san qofkii waxaba arkaynin oo indhool yahay wuu fatwoon karaa laakiin qadaa maqolmaqma xukumi karo baabulqada looma ogola duu yaqadatin nin damman waa inuusan ahayn hadalka socda nin qaab dhaaf dhaafo waa inuusan ahayn waa nin hadalka dhuuxa ereygana qodqoda inuu yahay wey waa nin hadalka bilowgiisii erayadii la adeegsaday iyo dooda dhexdeeda erayada soo baxay waxa isleh iyo waxa iska hor imanaya nin isla doonan karaa waa inuu yahay hadduusan gadaal marka la joogo kii hore xasuusanin oo si uu qalbila yahay ama si uu yardaman yahay ama sida hadalka u socduu marmar u baxayo isagii dhanaan ay korontada ka tegayso ninkaasoo kale qaadi ma noqon karo qaadigu waa nin hadalka dhuuxa oo ereyga siduu u socdo wax ka dhadhamiya waa inuu yahay ereyada laleeyahay ee isdaba marsan hadda saasaad leedahay markaana saasaa tiri marna sidaasaa tiri warkii sukay waafaji inuu yidhahdo wey waa nin hadalka meeshii su-aalle kala soo dhexbixi kara wey walidaalika qudaadii muslimiintii hore ha kala badiyaan dakaha laakiin daradkiioo waxay ahayd yaqda iyo soo jeed iyo baraarug oo waxaa meesha ka dhacaya la socday ahaayeen waa inuu majliska la socdaa yaa hoosta qof wax uga dhiibay yaa hoosta isaga irjabiyey oo isu ishaaray waa inuu dadka la socon karaa meesha waxaa ka dhacaya siday waxu dhacayaan iyo erayada dacwada si fiican aan la socoto wey ninkaan saa ula soconin ee kaflada leh ama muqafalka ah ama marmar waayilku waayilku ka daba korontadu intay ka tagto marmar baxaay qaadima noqon karo yaqdada waxaa ka mid a nin curus la waa inuu yahay oo xajada socotaay wax kaga dhalan karo oo qadiyadan soo marin markay soo marto qaab xala u muuqan karto leeyahay qadiyadani bataa ku tijaabi xogtiiy xaqiiqada marka uu raadinayay hore wey dadku waa inaad marba meel kaga iman karto su-aaluusan filaynin sideedaba qaduhu waxay yidhaahdaan wixii la soo dabaray ee la soo abaabulay markay dadax isku soo toosistaan aan jirin way fadhiisanayaanoo su-aalaha way ka fikirayaan ku iman karaa su-aalihii jawaabay diyaarinayaan markuu qaabka hadalka iyo su-aalaha dhegaysto wax la diyaariyey wax kale waa inuu kala dareemi karo su-aal lama filaana laga yaabo inayna aada muhim u ahayn mawduuca laakiin lama filaana waa inuu dhex dhigi karaa su-aalaan labia markaad dhex dhigtahay waxaa la isku soo aadiyey khadka aad ka baxdo gebidhacaa bilaabanaya harkaa waxaa weeye xarig baa go-aya gebidhacaas ay su-aalo kaaga soo baxayaan muhiima haddaw khadkii lagu socday khad aan ahayn oon la isku ogeyn meeshay laisku qabqabsaa mararka qaar ka dhacda waya saas maaha saas maaha markaasaa waxaad maqlaysa murankooda u socdo ninagaasaa isku ogeyn sheekada iyagu markay isqabqabsadaan dadkii wada socdayna lama mardurbo lama dhexgalo isqabqabsigooda waa la yar dhegaystaa waxaa laga yaabaa wixii amrun qad qudiya dileerin ahaa baa ka soo dhexbixi labadiisi u soo heshaysay markay caaq isu qabqabsadaan waxaa la yidhaha idaftafa suraaqu tabayana almasruuqu markay tugadu islaayaan ba alaabtii la xalay meesha la dhigay la ogaadaa iyagu marka intay iyagu heshiiska yihiin alaabtii waa la qarin maalinka iyagu isku dhacaan hebel baa qaada halkaasoo dhig halkaasoo dhigay mararka ka faa'iidaysa adigu marka duu iyo qadatin waa inaad tahay cali radi allahu canhu marara hore aan ka soo sheekayna aan filayaa waa kii nin u yimid ninka xoolaha ammaanka amaanada u dhiibta iska inkare hadalkoodii markuu dhagaystay ninkan been inuu yihi xoolaha inkaraya u maleeyey alaabtaadi doon adna iska fadhiiso hadhow waa kay waraa meesha ma gaara ku maray bas maya maya ma dhow waraaso adigii ma arag lahay khaayiyo waa inaad saasoo kale samayn kartaa sidii qaadi shurayxoo kale waa inaad samayn kartaa qisadii nabi sulaymaan qur-aanku sunnadu ka sheegtay waa inaad samayn kartaa labadii haweenka ilmaha isku qabsaday uu yihi kaana waan idin kala goyn mindi la kaale inuu dilmaha dila ma raba laakiin waxbuu ku baarayaa su-aalaha qaybo badan iyo tasarufaadkaad samaynaysa qaybo badan oo ka mida waa inay baaritaan noqdaan laakiin haddii aad qof muqafala tahayo haa dhegweynoo wixii loo sheego kana xugu sheeg sayn yeelaan bad hadhow dhih kana garle kana garle inay gaadha xaajadu ma aha saas darteed duu iyo qadatin caadiloon waa nin caadila inuu yahay oon qofna weexanaynin qofnana dhinaciisa iyo dhabankiisa aan ka gadanaynin ilaahayna dadka uga baqaya subxaana wa tacaala haddiiba markhaati ma noqon kara la yidhi xukunkuu faasiq soo saarayna lama aqbali karo fatabayanuu xukunkan u baahan yahay in jaakum faasiqun binabayn diinku saasay qabta hadduu xukumay fatabayanuu hubsada hubsada waxaa way qaadi kala doona waay hadduu qaadi yahay marka isagii laguma kaaftoomin waa naatiqun qof hadlaya waa inuu yahay qof af xiran waa inuusan ahayn oon hadlaynin haddaadsan hadlaynin dadkii su-aal bay u baahan yihiin xukun loo sheegay u baahan yihiin wax in la kala hagay u baahan yihiin shib nin ah oon hadlaynin ma hadliba karin hadduu midaarada ka waran ninka dhagoolkiihi badana akras buu noqdaa qofka dhagoolka badana qofka akraskana hadlin badanaa dhagool buu noqdaa si uusan dadka tusan aada ugu shallaayin dadka hadalkooda intuu maqlo haddii uu kuu midaaro gacmaha saa yidhaahdo oo wax tafsiirkeeda laisku qaban karo hadhowna ninba si uu fasiran karo dadkana daacad waa dadka la xukumaya daacadnimo ma taal wadad is haysto au dad daacadiyo lilaahiya inaad kala xukunto hadhow tafsiirkii si fiican laysala wada fasiri lagu xisaabtami maayo nin walba luuquu ka baxuu raadinayaa luuqyadii waxaa la xiri karaa eray cad oo sariixa marka lagu hadlayo saa darteed naatiqan qof hadlaya waa inuu hadalkiisa la maqlayo intaasi waa sifaatkii isaga u noqonayay kale sifadii aqoontaa dhiman wa an yacrifa waa inuu gartaa axkaama alkitaabi wasunani waa inuu yaqaanaa axkaamta shariicada ee kitaabka iyo sunada waa inuu yaqaana waa nin kitaabka ilaahay yaqaana iyo mawaalid axkaam yaqaana wey mawaalid axkaamkuna keliya aayaat axkaam wax la yihahda maaha khilaalu qasas bay axkaam badaan ku soo aroortaa oo binaan calaa sharci man qablana inay xujo yahay waxaan sharcigeennu diidin oo qowlu jamhuuri fuqahaai wa caamati salaf ay qabaana saa darteed qofku axkaamta qur-aanka sheegay iyo axkaamta kitaabku sheegay waa inuu yaqaanaa ama aayaadka korkaa ka wada xifdisanaado ama xukunkii iyo mawaadicdiisii ha garanayo maliha anagu maliha qur-aankao dhan waa inaad xifdisan tahay laakiin waxaan leenahay xukunka sharciga qur-aanka waa inaad taqaanaa horta kow waa inaad axkaamta ku jirtana taqaanaa mawaatinta axkaamtani kusoo kala aroortayna waa inaad garanayso haddaadan xukunkii iyo qur-aanka meeshu kaga jira garanayn markuu ku yimaada seed uga raadin qadiyadii kuu timaadaba qur-aankao dhan ma akri axkaamtii waa inaad garanayso iyo madaxaaga ku jirto muwaainteediina waa inaad kala taqaano xukunkaa suurada heblu ku jiray xukunkaa suurada heblaa laga dooni xukunkaa suurada heblaa laga dooni waa inaad garanaysaa haddaadan aayaddu markaa aayad kugu soo dhici waa dhici karta aayadaha qaarkood markaaba inaad soo qaban weydo qofka xaafidkaaba aayad inta ka fakato soo qaban kari waayo axaadiisu axkaamna waa inaad garanaysaa mujmalka axkaamta xukun xukun ha kaa hoos baxo laakiin mujmalka axkaamta masalada markii la bilaabo doodeeda aad dhegaysanayso hadba baabkay doodu gashay waa inaad garanaysaa mararka qaarkood muddaciyo muddaca calayhi baad dhegaysan si kadis oo lama filaana bay isu kala wareejino muddacigiina muddaca calayhi u noqon muddaca calayhiina muddaci u noqon ninkii had shalay inkiraada iyo nin laga sugayey bay marka damba durba markhaati isaga isu bedel inuu keeno waa inaad garan kartaa masaladu say isu bedeshay baabkeebay gashay baabkan waa baabkee ninkaa markuu taraaray baabkeebuu la galay abwaabtii waa nin istixbaari kara inaad noqoto alfaadii xifdi laguma laha laakiin masaa'il nusuus sharciga ku soo aroortay waan ijtihaad inaad tirahdaan la diiday oo bal seen yeellaa masaladan ama adigu aad tiraado wareedhe masaladay kuu timaadaba diinta wax ka hadla waan soo waraysan wadaadaha soo weydiin oo dadkii caanateel qaado ku noqoto lama ogola masalaa lagu keeni waa dhegaysan waa qoy ii kaadiya sheekhabarow saacad garadhaa zaytaha qadaa maaha taas maadaa dadka kale xukumaya mise nimaa telefoon u dirtay baa xukumaya meelo badana waxaan haynaa telefoon qudaad baa fadhida telefoon buu rabaa inuu qaado ku noqdo marka masaladan aw wadaadhebel buu la hadl saayo saayo saa weeye masalada ninkaa uu kuu fatwooday qadaa kuma samaynin masalada fatwadu kuu fatwooday tan ma abaqaysaa ee muwaafaqsan tahay hadda saad u waranta wey adigu mustaftii baa tahay laakiin qaadigiibaa lagaa rabaa inaad tacsiirisaa dhow saa darteed axkaamulkitaab axkaamu sunan inaad garanaysa wey masalatu axkaamulkitaab wasunan in la gartaa masalo fudud maaha masale nin kastoo alifleya uu iska garan karana maaha masalada garashadan laga hadlay inaad taqaanana inaad abu daawuud la qabaysatay ma aha ama buluuqulmaraamka laguu dulmaray ma aha waa buluuqulmaraamka marartu laa adri haddaad tahay waadaad dulmartay waxna kama xasuusatid abu daawuudka waadaan dil isku dulmaray waxna kama xasuusto ma aha masalada masala laga hadlayo waa nin axkaamtii iyo masaa'ilkeedii iyo istidlaalaadkeedii madaxiisa ay ku jiraan lafdigii ma xasuusto xadiidkan waa shaki baa ka geli kara sixadiisii muraajacu yar buu u baahan yahay laakiin masaladan iyo xadiidkii ku soo arooray iyo kutubtuu ku yiilay iyo meeluu ka raaraaci waa garanaya laakiin haddii masaladan waraadnihi waaban xadiid maqlaya muxuu aha meeluu ku yaalla mataqaanid ama xadiid inaad maqasho madaxaaga kuma jirto dawaain buluuqu maraan baa la qabaystay intaad tiraahdo axkaamu sunan waan aqaanaa haddaad tiraahdo qadaa calaa jahlin haysgelinin wa luqatan luqadiina waa inuu yaqaano adoo cajami aho hal warqadoo carabi oo saxa aan qori karin haddaad qaadi noqoto soo musiibo ma luqadii ma yaqaano luqadda markii laba lababa uma baahan tahay fahamkii axkaamtii kitaabka iyo sunnada luqad aad ku fahmi karta waa inaad taqaano qawaaciddeeda naxwiga waa inaad taqaano wixii qawaacidu sarfi iyo tasriifkeeda macaanida kala duwan samaynaya waa inaad taqaan wixii kelimaadkan luqad ahaan isticmaalaadkeeda macaanideeda siyaaqa kala duwaya waa inaad taqaano kelimada carabiga intaasoo macno yeelataa hadba siyaaqay ku jirtay macno ku yeelataa min luqati alcarab adabkeeda iyo balaaqadeedu waa in wax kaaga bilaaban yahay aan yarayn waa inaad taqaana kelimada qariibka maraajiceeda qawaamiistaad u noqonayso laakiin mujmalka macaanidii waa inaad taqaano kelimaad ariibi iyo kelimaad ishkaal kaa galay ku noqon laakiin qalo lagu keena kelimad kasta ma baari de haddaad baranaysaaye ma taqaanid kelimaadka mujmalkooda waa taqaan macaanidoodana waad garanaysaa siyaaqaadka ay ku jiraanna waad garan kutubtii fuqahada u imo kutubta fuqahada kelimaadkan macaanidooda waa inaad kala taqaano musalaxaadka iyo istilaaxaadka culummada erey cilmiyeedka waa inaad garanayso mujmalka guud waa inaad taqaano mid kamida waad xasuusan waayi kartaa mid kamida madaxaaga wixii loogu jeedaiyo fardigii inaad kala garan weydo way dhici kartaa laakiin jumlada guud ahaaninta badan waa inaad wada garanaysa wey intaa marka aad garanayso isticmaalka fuqahadu siyaaqaadka ay isticmaalayaan masaa'il badanoo mutashaabiha jira ama tadaakhul ka dhexeeyo waa inaad kala garan kartaa furuuqda masaa'ilkan udhaxaysa isticmaalka luqa ahaan haddii aadan kala garanaynin kelimadii meel aan lahayn baad ku fasiri maalin dhaweyto baan mas'alo baan wadaad isugu nimid fiqiga shaaficigo waxoogay ditaday guri nin leeyahay ninna dhisayey waa qof saddexaad wax ku noqday nin waa maalik midna waa baani dhisaya midna waa ninkii wax noqday marka wuxuu leeyay guriga ninkii lahaa baa lagu leeyahay oo see loogu leeyahay albani waa nin kale buu leeyahay oo ninka dhisayeyna asaanic weeye oo asaanic kalaalati weeye wanaade albani ninka wax dhisayaa la yidhahda ama hala hadaa musalaaanin saanic maxuu ka hadlayaa ninka faqiihi hadalkiisa akhriyayo saanix wuu ka hadlayaa ninkii jiingadaha warshadii soo samaysay iyo bulukeetiga warshadii soo saartay waxba laguma laha sax adiga bulukeeti baad soo galatay halkan aad taxday nin baad ku riday warshadii samaysaa loo qabsan wuxuu leeyahay marka ninka faqiihi kal aalati seef nin baa sameeyey ninna u qaato waxbuu ku dilay yaa lagu leeyahy saaniciina waxba laguma laha qoyga nin baa sameeyey adna waad soo qaadato xabadda intaad gelisaa qof ku dhufatay qofka ayaa dilay macnaa wuxuu kala gara waxaan muddi iga qaadatay oo iskala saari waayey war saanican kal aalati lagu leeyahy seefta ninkii sameeye oo kaleeto ninka buluketiga sameeye wey baanigana waa ninkan shaqada gacanta ku haya may ninkan waa la soo dirsaday markada waxaan ku ihi fuqahada shaaficiyadu hal ilxuru yadkhulu taxta alyadi nin xora taxta almilki ma gala maya nin mukran mujbar ahba maya ninkaasaa sabab u ahaa mubaashirkuwaaya waa ninkan sabab iyo mubaasharada hadday kulmaan fiqiga shaaficida muxuu qabaa mubaasharadaa la xisaabi ee mubaashirkii waa kan soomaa ee saanic maxaa looga jeedaa mudda markaad soo wadaad u cadayso saanic maxaa looga jeedaa soo istaagi ninku sidaa hadduu yahay qaba ma qaban karo kelimaadkan siyaaqi iyo mustalaxaadkoodii waxa looga jeedo waa inaad fahmi kartaa mawduuca ay ka hadlayaanna waa inaad wax ka garan kartaa haddii waxaa laga hadlaya aadan fahmayninba dhagax dhagax maxaa la dhahaa ay kugu tahay jingad jingad maxaa la dhahaa bir bir maxaa la dhahaa hadday kugu tahay de marka hore orod soo baro intaadan qadaha gelin marka waa luqatan luqadii waa inaad garanayso nin carabiga kikicinaya oo marfuucii hoos dhigaya oo ka kasrinaya oo mafcuulkii godaya oo mudaafu ilayhigii sukuun saaraya ninkaasi qaadi ma noqon karo allaahuma disayin dhaadaygii iyo calaa jahlintii haduu ogaataa laakiin kitaab ijmaac baan maalin dareersaday masaa'ilkii ma xasuusataa maya ijmac ma taqaanide aqoonta laga hadlaya alcilmu maa xawaahu sadru laa maa xawaahu lqimitru waraaqaha waxa ku yaalla meeshooday cilmi ku yeeda cilmi adi abuurata maaha cilmigu waxaad xasuusantae madaxaa ku jira wey waxaa kaloo laga rabaa wa urqa ijtihaadi uruqada ijtihaadka waa inaad taqaano bilanwaaci noocyadooda ijtihaadka anwaacdiisa kala duwan aalatun ijtihaad waa inaad milkidaa waad mujtahid noqon kartaa ama masaa'ilkan khusuuskooda ha noqdaan haddii qadaha uu takhasus gaaraya ama masaa'ilkii cumuumka ah ha noqdaan waxaa saa loo leeyahay qadaha masaa'ilka zaman kasta iyo xaalad kastaba masaa'il mustajadoo cusub baa ku imanaya oodan iyadii bidabti nafteedii oo dhacday aadan kutubulfiqi ka helaynin laakiin masaa'il shabahaa jira masaa'il shabaha markaad soo saarayso shabahii inaad garan karto waxa jaamicay wadaagaan garan karto waxa muftariqay ku karteen garan karta sooma markaa intaa garan kartaay inaad fuqahadii aqwaashoodii jaamici iyo muftariqi iyo tashaabuhi iyo wixii cilal ee kulmiye aad garato kitaabka iyo sunnadana garan weyne sax miya kitaabka iyo sunnada anu ijtihaadaadkoodi iyo cilalkoodi iyo jaamicooda ma aqaano laakiin kutubta fuqahada waan aqaanaa oo waagi ijtihaadka la xiray mujtahidulmadhab iyo waagii dambean ugu bilaabatay sheekooyinkii baxay wey saa darteed uruqulijtihaad waa inaad taqaanaa kow dilaalaat alalfaad waa inaad taqaanaa wixii ama usuulka ama culuum lqur'aan lagu baran jiray wasaa'ilkii ijtihaadkaa duruqdiisa ahaa waa iyadan inaad garanaysa wey ninkani haddii maanta caam iyo khaas ma kala garanaya ujuhdi loola tacaamuli lahaa qadaaya mucayanaad qaadiga la tacaamulaysaa qadaaya caama lama macaamilaysa laftaa sankaa jabtay sankii waa qalloocsamay nabar kaba nabara ku dhacay oo laftiibaa caddaatay nin baa loo geeyey wuu xukumay xukuumatun buu yihi markaasuu saddex neefoo geelu xukumay muwadexada keligeed baa shan ah tan keligeed laftu caddaatay baa shan ah sankii qalloocsame ee laftu jabtay intaan la gaarin nin xaqiisu akara min alaaiina naaqatan yahay buu saddex neef usoo xukumay isagii baa u yeehay waxaa xukunkan maadaa xukumay qoraalka markaasuu yihi haa waxaa masalada tan maadaa soo xukumay ha muwadexadaasoo tan maahayn tanna muwadixaa wey qada maxaa ku geliyey baa ku iri hadday laftan caddaatay muwadixadta la yidhaahday aadan garanaynin maxaa baalow qadaa ku geliyey niyo sankan jabay xukuumatun xukuumatun marka la xukumayo xubinku diyadiisiibaa saamayn ku yeelata maxaad tan neef baan u xukumay wey sankana laba neef baan u xukumay maxaa sanka intan haddii la gooyo waa boqol neef oo geela laftii way jabtay wayna qalloocatay laba neef oo geela xukumaa xageedka kutubtii fuqahada waxaan u keenay laftoo jabtay oo qalloocatay xukumaya dhowr iyo labaatan iyo ilaa soddomeeyo geed waxaan ku nihi ilahay intaa ka yaabto dadkan qadaa kala xukuntaabaan maqlay haabuy baasha iska daa maalinkii dambaan sarnay isagoo dad kala xukumaya marka ha fiirata weeye meesha waa ummaddu waa baylahay hala bililiqaystaa socota marka masaa'ilka qaduhu naar iyo janna ay u dhexeeyaan masaa'il kaftan iyo ciyaar gala maaha yaan ugu degdegin wayustaxabu waxaa sunno oo wanaagsan kaatiban nin wax qora inuu yahay qaadigu qaadigu nin wax qori kara waayo hadalkii mawda xusuusnaan kartid oo xifdiyi kartide waa inaad qoran kartaa waxyaabaha niqaadka muhimka oo dhan hadalku intuu socdo si hadhow wixii kaaga xirmaad ogaata saasaa wanaagsan laakiin haddii nin xaafidoo daakiradiisa wixii soo maray sidii cajaladii u wada qabanaya aad tahay dad baa ilaahay badan siiye waxba qasa maaha wayadkhulu wuxuu shaqada soo gelayaa oo bilaabayaa bukrata alisniin subax isniina oo wastan magaalada bartankeedana yanzilu uu degayaa maalinta isniinta ah ha bilaabo oo iska jeclaysteen fuqahada shaaficiyadu haddii kaloo la waayana khamiistay dhehaano nabigaa markuu safraya khamiista jeclaan jiray iyo waxsaas bay waxoogay cilal ka dhigaan wax daliil oo muctabar uma arag oo wastan yanzilu magaalada bartankeedana ha dego magaalada bartankeeda u degi waxaa looga jeedaa qaadi baad magaaladii u tahay dadkii xaqood dantoodii baa kugu wada xiran inay ku soo wada gaari karaan baa la rabaa meel insaafka iyo cadaaladdu isku inay kuu jiraan atraaftooduna darfaha magaaladu u simanna inaad degtaa lagaa rabaa dadku soo wada gaari karaan meel fog oo gaari iyo taxi iyo aan laguba gaari karin inaad tagto oo dadkii kharash iyo culays iyo dhib iyo rafaad aad gelisa lama rabo magaalada bartankeeda usoo deg meesha lagu soo ururey biyaha magaalada isugu yimaadaan baa lagaa rabaa wamajlis alxukmi wamajlis alxukmi majliska wax lagu kala xukumana yakuunu wuxuu noqonayaa baarizan mid muuqdoo meel caaro la wada garanayo meel qofka loo tilmaamo uusan ka lumaynin waa inuu noqdaa laakiin luuqluuq maanto dhan lagu dayday oo lagu waayo lagaa soo noqon dadka masaalixdooda kugu xiran iyo waan uuman isma laha waan fogaano waan carari ama waan uumanoo luuq waan geli dadkii masaalixdii caamka ahayd baanan hayaayoo la ii baahan yahay labadaa isma laha ee dabasteed la yeeli haddii dadkii maaganaayo dhan i dilaan dhimala qoorta dhigo masaalix guud baan hayaa waanan uuman isma leh masaalix guud iyo dan guud baan ummadda dusha u ridan luuqluuq waan geliyo waan carari oo waan dhuuman isma laha ummadda masaalix guud markaad u qabanayso taadan intaad halkaa garabka aad soo saarato taada laftaada intaad halkaa garabka aad soo saarato miiska iskeen ummaddaad u gowracan tahay ummaddaadna u dilan tahay saas darteed wa majlis lxukmi yakuunu wuxuu noqonayaa baarizan laba muttafican meel waasic oo dadka qaaduul noqon oon ciriiri ahayn min wahji xarin kulayl adeygiina xaajizan dadka wax ka celiyaad u samayn qaadi markii maxkamad la samaynayo waa inay meeshu waasic noqoto dadka intii qadiyadda qayb ka abeesho iman karaan oo laga rago dhegeysan karo kow sir luuqluuq dad lala gala ma aafado meel bannaan ah meel la wada iman karo oo waasica laba dadku mayna aadau kululaanin meesha hadday marwaxad u baahan tahay hadday qaboojiyo u baahan tahay waa in loo sameeyaa si dadku hadda wixii suuragala si dadku kulaylka uusan u dhaafinin u dhibsanin inay dacwadoodii iyo dantoodii gutaan oo ay sheegtaan nin kale duaad u kulul yahay kulaylkuna aada ugu bato tuurabayna ma wada sheegan karo majliskii iyo qadihiina waa laysdhibsan durba in laga kala kacaa la jeclaan saa darteed dadku doodoodii iyo dacwadoodii waxay tabanayeen ma bogi karaan walidaalika qaduhu markay qadiyad la gelaya badanaa maanta majliska xilliga lasoo gebagabeeyaa la samayn karaa laakiin dhegaysiga xilli u dhammaada lama samayn karo dacwadan dhegaysigeedu xilli go-an qaadigu ma samayn karo hadba midna way gaaban midna way dheeraan waa inta ay dadkani waxay tabanayaan ku sheeganayaan ay ku gudbisanayaan ninkuna dacwada laga soo gudbiyey doodiisa uu si cad uga geysanayo haddaad kuwa ciriirido qofku isagoon su-aalihii ka jawaabin doodiisa inaad sheegan waqtigu ku dhammaado insaafka iyo cadaaladna yaraanaya saa darteed dadku meelay ku istiraaxaan baa lagaa doonayaa xaysu goorta qusida xukmun loo soo qastayo wuxuu kala qaaday laba mas'alo xukunka qadaha markaad kala xukumaysa waa laba mid masaajidka goob uu fadhiisto loo soo aaday in laga dhiga ma fiicna laakiin hadday kugu qabsato oo xaalad meesha ka dhacday kugu qabsato waad xukumi kartaa labada xaalay kala qaadeen mar waxay yidhaahdeen masaajidku meel cibaado iyo salaad iyo loogu talagalay weeye nabiguna waa kii qiraa'a iyo dikri iyo tasbiix baa loo dhisay dood iyo qaylo iyo rabsho looma dhisin dadka isqabsanayana waa la murmi waa la qayli hadalkaa taagtaagmi hadalkaa xumaani waxoogay baa la isku geli meeshan qoosa masaajidka laga dhex dhigay bartankiisa qur-aan lama akhrisan karo dadkiina salaad ma tukan karaan kuma cibaadaysan karaan dadkii haayadii masaajidka loo dhisay bay ka hor dhiman in meel joogtaa laga dhigto laakiin xaalad taagan oo deg dega oo masaajidkaadoo soo tukaday kugu qabsaday da waad kala xukumi kartaa oo nabigoo maacis masaajidku ugu yimid masaajidkuna ku xukumay dad masaajid isku qabsaday kacab kacab iyo ibn abi xadradna masaajidka kasoo baxay lagu kala xukumay laakiin waxay leeyihiin wixii kugu qabsana waa gaal laakiin xayu qusida xukman xukun markii lasoo qastay loo soo aadayo masaajidka ma fiicna marba hadii la baadidii ka daaya oo bayci iyo shirihii ka daaya tanna ha lagu dara yidhahda nasul xukmigay faa'iidano qaylo iyo rabsho iyo lacag la isku haysta iyo xoolo la isku cayrsanayo masaajidka ayaa la keeni khilaafa maalikin wa axmeda maalik iyo axmed baan khilaafsannahay buu leeyahay imaamu maalik imaamu axmed imaamu maalik fii ixda riwaayatayni riwaayada ibn اqaasim iyo mudawanada iyo imaamu axmed iyo abu xaniifaba israaciyo waxay leeyihiin qadaa fi lmasjidi laa basa dhib ma laha lagu kala xukumo waayo waa meesha ugu sahlanaya dadku iman karaan ko waa meesha ugu sahlanaya dadka goobta soo gelaya cidna aynan xaq u lahayn soo geli maysaan oo fadhiisan maysaan inay dhahaan majaalista khaaska ciddii la rabaa laga caydhin karaa waa meesha keliya qaadigu xaajib iyo waardiye uusan ka samaysan karin dadka oo masaajkii yaa soo galay ninka salaad u soo galay nin kale waa laska wada fadhiisan karaa bay dhahdeen qaduhuna meel baaris oo waasicon dadka laga celin baa la rabaa oo nin walboo dan la uu soo gaari karaa qaadigu meeshaas waa fiican bay deen iyagu imaamu maalik riwaayada kale kitaabkan muwadixada la yidhaahdo iyadu waxay leeyihiin karaahiya fatwada mutaakhiriinta maalikiyada dasuuqi kitaabkiisa abiir xashiir kabiira iyo kuwa lamidka wuxuu ku leeyahay qowlkaasa muctamad fi fatw ah qowlka karaahiyada bawaabin waxaajibin bilaa cudrin wailaa faaminan caaqila wanasfu bawaabin ay wayukrahu waxaa karaahiyaa nasfu bawaabin in la istaajiye nin waardiyo oo albaabka taagnaada waxaajibin nin xaajib ahoo qariya oo idan in la weydiistay isagaa loo sii mara qaadigii bilaa cudurin cudurdaar la-aan wailaa haddii cudurdaar jira weeye fa aamiina nin aamina caaqilan oo waxgarad ah baa la samaynayaa wuxuu ku yihi ninka qaadigaa meesha uu fadhiyo in waardiye bannaanka loo sameeya dadka celiya iyo nin sekreteer oo ka sokeeya oo la iska qoro isagu gal ama hagelin dadka yidhaahda midna in loo sameeyaay ma fiicna bal ma banaana haddaan duruuf kalifta ay jirin nabigan cala slam xadiid jamcuna saxaaba ay ka wariyeen oo camri mumurati iyo abi maryam iyo ay ka mid yihiin baa arrintaa ku soo arooray wilaayaadka iyo mas-uuliyaadkoo dhan buuna ka hadlay ee qaadiga keliya maaha qaadiguna waa ka mid nabiga cala slam mar waxa uu yidhi maa min imaamin aw waalin يغلق bاabه dون dون ذوي الحاaجة والحلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواaب السماء dوna xاaجaته وخلته ومسكنته ma jira wey nin madaxa ama maamulo oo mas-uuliya dadka u haya oo dadkiioo u baahan oo isagii tabaya oo doonaya inay gaaraan albaabada ka xirtay haddiise saa uu sameeye albaabada samada ilaahay baahidiisa ka xiranayaan riwaayada xadiidka xadiidka waa riwaayadii camr bni mura riwaayada abi maryam isagu wuxuu leeyahay allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an ilaahu wax uun mas-uuliyad arrinta danaha ummadaydaa qofkii qaada faxtajaba minhu iska xaqariya way arki waayaan duuna xaajatihim wa khullatihim iyagoo u baahan oo u tabaalaysan inay arkaan oy la kulmaan dantooda iyo duruuftooda u sheegtaan oo kala hadlaan ee mas-uuliyadda ugu hayay iska xiraaye faxtajib minhu ilahu adna iska xijaabkaas kuwa ku arkay uusan noqon riwaayana khabar weeya man weliya min amri ummatii faxtajaba minhu ixtajaba allaahu minhu duuna xaajatihi wa khullatihi isagoo baahan baa ilaahay albaabada ka xiranaya taasi waxay tilmaamaysaa ficil xaraam uu sameeyey bal min alkabaa'iri ka mid ah buu ku tallaabsaday qofkaas danta ummadda haddii aada hayso ummaddaa danta u haysay waa inay ku gaari kartaa waa inay danteeda kuu sheegan kartaa hadday madlamo iyo dulmi sheeganayso waa inay kuu sheegan kartaa hadday faqri iyo baahi sheeganayso waa inay kuu sheegan kartaa hadday codsi iyo dan leedahay qof la gaari karaa waa inaad ahaataa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa nabigiina ahaa imaamkii ummadana ahaa qaadigana ahaa isagaa nabig alai slam wuxuu ku noolaa madiina qoraysh col bay laahayd carab kalena dagaal baa ka dhaxeeyey yuhuudna intaasoo isku day inay dilaan bay ka shaqaynayeen ood ogtihiin intaasoo jirnay isku dayeen naftaadu tiisa kama qaalisana bal umana dhowoo lama barbardhigi karo haddii aad ka baqayso in wax lagu yeelo ama lagu dilo sidii kaleed isu waardiyeyn karta iyo isu waarsiye dagaalkeeda qaado laakiin dadkii baahida qabay waa inay ku helaan haddii kaloodan heri samayn karin daday heri karaan dadku baahidooda iyo mas-uuliyadoodana dhawarka u dhigi kara waa inaad xeelkoodii iyo mas-uuliyaddoodii isaga dhiibtaan haddii cid loo ogolaanayo inuu xaajib iyo waardiye intuu samaysta la iima soo maro waan cabsan uu yidhaahdo nebi maxamed baa samaysan lahaa sal alay salam hadday colaad kugu hareereysan tahayna dee colaad iyo isbahaysiya waa ku hareeraysnaayeen hadday qolyo isu soo dhunto wax diladoonaya jiraanna ede isaga waway jireen intaasoo jeer baa la isku dayey khulafadii baa sidaas sameeyey abubakar radia allahu canhu wa ardaahu cumar baa sidaas sameeyey daduu xukumay baa cumar masaajka ku dilay haddaba cumar radi allahu canhu oo loo hanjabay weliba ninkaas waa usii hanjabay dan kama gelin danta muslimiinta cumar haddii la dilay cusmaan ma dhuuman oo isma qarinin laakiin adugu haddaadan cabsin masaajka kusoo tukan karin wilaayadaadii imaamada ay kamidahay aadan qaban karin qadihii dadka iyo mas-uuliyaadkoodii aadan qaban karin xaajaadkoodii aadan banaanka ugu soo bixi karin xilka iyo wilaayada qabashadeedu adduunkuna waa kaa xaaraan aakhirana waa ku cadaab cumar cusmaan baa la dilay cali baa qabtay khawaarij baa joogay isla dagaalamay intaasoo qolaa cadow ku ahayd raxmada kuufuu fadhiisan jiray qabaca dadka dadkana isagaa tukin jiray u khudbayn jiray cudurdaar kama dhigani cadow badan baan leeho waa lay raadinayaaye waan dhuuman afkana waan duuman cudurdaar kama dhigan cali waa la dilay waa la ikhtiyaalay sidii cumar loo dilay baa niman khawaarij intay u soo dhuunteen bay dileen haddii la dilay markii aimadii dambe muslimiinta inta cadliga iyo ammaanka lagu ammaanaayey ma dhuumanin macnaheeda waxay tahay mas-uuliyadda dadka aada u qaaday waxaad u diyaargarowday xilkii dusha inaad u ridato dadkuna ku helaan wey laakiin laba mid soo gal xilka ha qaban ama dhuumo ama godgal waxaa dooni samee xilka caamkaee ummaddaad qabatay banaanka ugu soo baxa laakiin haddii aad adigii madax noo tahay oonan ku weylaba yaan baahida u sheegana kan u sheega kan aadan dacwo ka ahayba anu qaadigaan dacwo ka ahay waaligaan dacwo ka ahay dulmi baan ka sheeganayaa adaana meesha keenay koox baan nahay oo qaadiga waxaan ku dacwanahayba ninka waxba ma garanaya qaadiga loo dhiibay yaanu sheegnaa yaadaa meesha keeno askarta waardiga u sameeyey ma ima arki kartaan ballan baad u baahan tihiin haye ballantu waa goor waa lix bilood kadib haye waxa qaba qabna lixii bilood dhimo min waraai xijaab inagala hadan oo dumar maa tahay aday weji warada qarinayo ummahaatlmuminiin baa fasal min waraai xijaab la yidhi kuwaasaa tahay qofku markuu sidaa ariiqadaa sameeyo horta khadkii wuxuu ka degay sharcigu ka rabay markii isagii ixtajaba allaahu minhu uu noqdo camalkiisu ilaahay agtiisa camaluu raalli ka yahay ma aha wixii dhib iyo burbure ku yimaada isagaasa waabaa soo dedejiyey saas darteed ummadda qaadigii baa loo diidan yahay ninkii qaadiga dhan xukumay danta ka weynahaya min baabi owlaa wey man waliya min amri ummatii shay-an faxtajaba duuna xaajatihim wa khullatihim iyagoo u baahan oo raadinaya iska qariyoo diidaaye ixtajaba allaahu minhu duuna xaajatihi wa khullatihi saasuu nabigu yiri sal ly slam marka ummaddii muslimiinta iyo khulafadii iyo nabigii kama qaarisanin cadowaynan lahaynna melihin dilkii iyo daydayashadana weligood waa lagu hayay dagaalka gaalada ee dibadduna waa socday waxa wax la aqoon jiray ma aha amiir waraaa saraadiiba annagu shiicadaan ku naqinay waraaa sirdaaba iyo umaraaujawri waulmio bani umaya bani lcabaas ka soo bilowday iyo kuwii ka dambeeyey umaraauljawri waulmi baa lagu yaqiinay hadda hadkoodii haddii uu mara qofku waa shay abiicatulxaal ah saas darteed haddii aad qaadil noqoto qadar waa la ogolaya qadru daruura qofkii hurdi u baahanya wakti uu seexdo waktiga cunto iyo cabitaan iyo nasashuu u baahan yahay lama laha afar iyo labaatanka saac waa inaad banaanka taagnaatada ku qallaftaa lama laha dadkuna qofkan bini aadamkii waxaa soo socota xilligu xaalada si ka yihiin uusan baabul qadaa gelin waa cudur daarta laakiin qof la heli kara waa u yahay ishi aragtay waa burwa breekusi hadduu noqdo de maxaa kale qada qaado ka noqon see loo doodi see dacwo u dhegeysan see dadkii ula kulmi lama ogolo marka wailaa hadday daruuro keento inaad xaajib samaysato waxaa laga yaabaa dad sufahaah majliskii ku buuqay waxaa badatay majliskii markii qadihii dad buuqayo rabshin laga dhegaysan waayo ama qolabada qola qolaba ninbay dad bay soo kaxeen oo xukunka inu dhacamaba rabaan dacwadiibaa buuqiyo rabshinwaa laga dhigi meesha walqow fiihi ama dadkii meeshii laftoodiibaa inay isku dagaalaan laga baqiyo wax kala celiyo u baahan ama dadkii waa badan yahay say u kala horreeyeen in la kala horay u baahan yihiin ninkani ma dhuumanaya laakiin yaa soo kala horreeyey say xaqa kala hor marka u leeyihiin kanaa hor yimin qadiyadiisa hala gala markuu dhammaana yaa ku xigay in cid loo sameeyo dadka kala qorta baabaahin iyo duruufta hadday keento waa la ogol yahay laba sharti baa la rabaa fa aamiinan min aamina waa inuu yahay oon dadka isdaba berinaynin oo qole intuu shaha ka qaato horey aan u gelinaynin meesha meesha laaluushka lagu kala cuno wa inaad u garto gasho wasiirka ma rabtaa inaan ku hormariyo ma rabtaa bahasha sirkeen meesha laaluushka lagu kala cuno wey nin diyaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisa lagu aamini karo oon dadkii isdaba marinaynin oon khiyaaniya musuq maasuq samaynaynin waa inuu yahay laba caaqila nin caaqiloo waxgarada waa inuu yahay oo caqlilaho sidii lagu ogaa maahanee xaaladaha ku dhalanaya nin xaaladii cusubee timaada xallin karoo la xalkami kara waa inuu yahay wixii dejin u baahan wixii aamusiin u baahan wixii qadiyadaha markuu eegaya waktiga inta qadiyadoodee joogta dadka berri soo noqdo ballamin u baahan waayo maantaba duhurkaa laga baxaa majliska subixii baa la galaa laba saac ilaa duhurkaa qadaha la fadhiyaa toban qadiyadood baa taa loo timid toban kalaa timid iska fadhiya inuu yihahda caqli maaha ila wareeda toban baa idinka horreysay majliskana maanta tobanka kama badna berri iyo maanta oo soo hormara inuu dadkii yidhaahdo oo dadkii qaar diroo dib ka ballamiyo qaarkii soo horreeyey inteeda markii la gaaro wixii degdegay ama jansi ee taagan iyo wixii sugi karaa kala saari karo istiidaan qaadiga intuu u keeno yidhahda xaaladaha saasaa taagan le xaaladuhu kuwana waa kuwa majensi oo taagan oo hadda in wax laga qabto u baahan kuwana waa kuwo berri sugi kara qaadigii u geyn kara ee ku alwaaxa oo gidaah oo dhagaxa ani saasaa la yiri wixii dooni ha dhacaan wixii dooni ha fasaadaan wixii dooni ha isku dul dhalaalaan nisaasa lama rabo nin caaqilaa la doonayaa waxukmuhu mac maa yukhilu fikrahu caaw halkaasaan ku daynaynaa abulqaadi qadihii waa inala dheeraadayo habeen dambana inuu wada qaata isagaa dhici kara iyo wixii la xiriira caaw halkaasaan ku daynaya subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk